deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaa ku yaala goobo badan oo waxbarasho sida iskuullo waaweyn macaahid iyo dugsiyo lagu barto qur-aanka kariimka qoolkii eebe dhammaan goobahaasi kala duwan ee waxbarasho waxay si toosa u hoostagaan wasaaradda waxbarashada jubbaland wasaaradda waxbarashada jubbaland waxay kormeer ku samaysaa goobaha waxbarasha ee ku yaala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxayna ogaataa waxyaabaha caqabadaha ku keeni karo waxbarashada ka socota goobahaasi gaar ahaan sida iskuullada haddaba wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdinaasir seraar maax ayaa ka hadlay caqabadaha waxbarashada ee ardayda gaar ahaan moobilada iyo weliba internetka isagoona waalidiinta kala duwan ee ardaydaasi waxbarashada baaq u diray waxaan kula dardaarmayaa waalidka waalidka reer jubbaland waxaan kula dardaarmayaa caruurtooda waxbarashada inay kula dadaalaan oo aysan kaga hadhin iskuulka hebelow aad iskuulka aad inaysan uga hadhin arrintaas runtii waa ad og tihiin caqabaadka ka jira waxbarashada caqabadda hadda ugu weyn ee haysata waxaa weeye waa social mediaha iyo mobileka oo ardada si laga dhahlalaayahay ama imtixaamka ha noqoto ama dee marka ay daraasada socotaba ha noqoto iyo fasalladay la gelayaan arrintaa runtii waxaa la rabaa waalidku inay nagala shaqeeyaan ilmaha soomaaliyeed si tayadiisa iyo waxbarashadiisa kor loogu qaado in la yareeyo waxyaalaha kale ee jaanibiga ilmuhu uu wato in la yareeyo inay nagala shaqeeyaan arrintaas waa codsanaynaa waalidka qof kastoona ilmahaada ama dhaqankiisa ha ahaato ama waxbarashadiisa ha naqaato ilmahaygi intaan u labisay oon siiyey buug iyo qalin iyo iskuul ii aaday keliya uga hadhin ogow ilmahaada waxa uu ka shaqaynayo ilmahaadu inuu waxbartay in kale ogow macallinkiisiiyo asaga xidhiidhka u dhexeeya aduu ka shaqeey ogow iskuulka ku booqo oo tag keliya waxa lagu waxaa weeyaan mas-uuliyad baa kaa saaran mas-uuliyad yaa kaa saaran waxaa laga yaabaa ilmaha aad soo dirtay inuusan tegin ama cashirba uu soo qaadanin baa laga yaabaa taas waxaan kula dardaarmaya waalidka